eed eedaan mahadsantiin arrintaas waa arrin uurka taallo dadka reebtiyo shabeella hoos haddii uneen odayaalka dhaqanka muddo badan iyo ama insuubanay dib heshiisiin intaan ku tabnay afgooya fadheenay xamara fadheenay markiliinseeday intaas may lahaynay ummadaas walaalaha dhiigshobahaw in dhiigsho la joojiyo oo si walaaltanima wadanka lakawada roogiyaa iska dayaani roolka noon may bahayay sideedaba inuuna ka shaqayna islaax bayna naas laakiin muuqato meela ku muuqde oo haniin batay mar walbaba dadka dhibaatada suubiyaa inii dowladii federaalka dadariisya kala basan in dhibaatadaas suubiyaan maanta mayba dhiiday in haweeney iyo ciyaalsha guri nool iyo on noollaka gubo taasowmil ilaahina raallamaka ah ummadana raallamaka naqdaasu unun raallamaka naqdano may weeli inii walla cadab ilaahay shaqo ka leh bani aadan shaqo maka leh marka walwalbaba mayba soomaalida intii hadgudub dhan ha dhaafti haddana tii ilaahay yaa la tartamoha ini dad nool nololaka gubaan haashaanan dadka noocaasiina suubiyaanna dadariiska dawladda ka labasu eedasmay dhabarka unku saaraan una dawladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha federaalka xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka master jawari iyo cumar cabdirashiid oo reerkiyo un weyin dartatiya un dhabarka unku saarahayna yooba raalli ka ameero korna laakiin ini wallaku qabadaa sugaani muddo badan mayla aamusanaynay maadaama dadka dariiska dawladda ka labasan dhibaatadaa suubiyeen jawaabaa lakubii doona islahayn ilaa maanta la roogay maalintii la gubiy simba intaan dhexayta gordo kortaan jawaamal kubina arintaasow haniina naqatay marka may baa leenaa taasi inta dhimatayna sabar ima alla kusiiy oo dadkii ku geeriyoodeen eheladii iyo qaraabadooda dhammaantooda may baan leenaa sabar imaan ilaahay siinso inna lilahi wa inna ilayhi raajicuuna taasiyaan darana midda kalena waxaa waaye gabasho may laray gaal malkoobow dawladda haddaya jawaaban ku dhiimna arrintaasi ma in isbedase qabaa'ila in isbedelaaso labaatan shan sanaya qabaa'ila dagaalamay raalanamaka ini ini haddana qabaa'ilin naqdo laakiin wal iska qasabay arrintaas mayba lenaa dhibaatadaasi dowladda federaalka walku qabatay afhayeene dhibaatada wel waliba ayaa ku teeganaytay magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose caasimadiis eh hadda degmooyinkii sida afgooy iyo deegaano kaleya dhibaatada ha ka fidi sidaada la socotay shalambood meel ee dhowr kilomitr in jartiya ahaa iyo awlaadiya iyo weliba xoolaya lahatay lakagubi degmada afgooy sidaada la socota dhibaataya ku jarta oo weliba baabuur dad rakaaga dhurilaka dhowi baasuuka iyo baqaaro la gubiya jiraan arrimogaas dhammaantiyo ilaa hadda dowladda federaalka maku hadalna koonfur galbeed mayku ku eedan adeedamasanta marka shaleediyama gobolka shabeellaha hoose degmooyinsho iyo tuulooyinsho maybaa laku damacsan yahay in dhibaato badan laka abuuro una shako badan anoo ka jara ciidamada ama soomaal si in rooga amiin madow lah ku guuriyay dadka markaasa intii lahangala al-shabaab kaga gooryaasi taas may dhiib ku etaa dhibaatada laka dhibaatay oo shacabka shabeellaha hoose linka jay sidaa kuma deeta tan oo hadda baasfiugaha baabuurka laka dhoe bakhaarada la dhaacayo gabro la kubsadana shabeellaha hoose iyaa laku damacsan yahay inay marban degna oo dhibaatadeeda laka xalaqeeyo dhibaato badan laka suubiyo mar walbana maybaa ku kooyaysa dhanka dawladda lee ku kooyayta una meher korna hadda qabiil qabiila meelaska dagaalama meher korna haddii una erolahayni qabiilka sheega lahayni maybaa leeyahay calankii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya yaa hirinyi santaatidii yaa wadada may wadada calankii yaa wadada may wada tuutihii qarankaa wadada may wadada qorigii qarankaa wadada sidaasaana dhibaato linka jaysidahay marka dhibaatadaasi ku gudubtiyaln haddii n koonfur galbeed odayaashooda dhaqanka may in gudubtay dawladda dhexe in gudubti dhibkaas haddii un ku dhaabna dawladda dhexe oo shacabkaas laka gumaadahay tuuloonshoo la gumaadahay shacabshoo la gumaadahay meel walba la gubahay horumarka liindiidi meel kastoo la qobadoona hataa beesha caalamka ciidankii handarti sadad banglaan ku biyo adan hamiin madowlaha ka duulahay intaas may qiibkoyna in ummadaas la dhabaatayo qiibkoyin qiibtaas insha allahu tacaala odayaasha dhaqankana safaylaan argan dowlad goboleed koonfur galbeedna safaylaan argo hayta shacabka shabeellaha hoose iyo shacabka koonfur galbeedna safaylaan argo aragtidaasi wada buuxo oo meelaha ku wajahday wajaha doonaan se alla sidii unkukubahadlaayaan dhibaatadaas unkukubahadlaayaan wajaha dowladda federaalkana marlamaad marsadaad maybaa ku codsadaan haddii una dhaqanka shalay unahasin dhisnay dhibaato badan hasin ku marnay dhisidiin in dhibkan noo biidano soomaaliya labaatan iyo shanta sanka jarta dhibka ini ku biidan hasin dooranay dhibkaa haddii isan hanagdeen hel ku bahoy heel ku dhaafay ummadan yalenuuna insha allahu tacaala sidaasi iyo silamad waa mar walbaba oo sidaan odayaalka dhaqanka malaaq marar badan iyo shabeellaha hoose seeteen googolyo dhigteen heshiisiyo meelaha ka deerteen dadkiisan helihiiska hala deerteen googolyisan la fadheeteen iyo meel la roogaan wal ilaa hadda kunaas caddaaday ama helihiiskaas ha ku bahi oo ku qabsoomina ma jiraan marka dadkii meeliisan heliiska kale saxiixta meel la rooga dhibaatadiina la kor sameeyahay la hadaleena oo heliiskii ballantintii siinku baheen ogeysiina adar habeen la hadalaani lamada beelood oo meelo ka dagaalamayaan biimaal iyo mayana habar gadar ee todoba oday iyo todoba oday yaa ku dhaarani kutub jaamaca diinta islaamka ka dhaarani ee ini dagaaladan iyo dhibaatadan mar walba ha naqdeen iyo roojiyan mar walbana haddana fir mar lamaad mar saddaad mar afaraada laka naqday hataa madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed yaa gogolaas ku qiib galay oo wal ku dhiki ee marka haddii lama qabiil la isdagaalaan arrintaas kifaa naqdo lahayd ma lama qabiil marka lan dowladna sheeqadaw qabiilna sheeqadaw shar dowladeenna huwan iyo hooste kuwada arrintaas wal qarsan ma eh maylarayay iri habati babaxa maqariyaasu marka iride habatan dadkaaso dhowr jeera la hadalnay wal kasti onan sheegnay kor i hoosaan la hadalnay yoman hadaa walaagi sidoodaan soodaan wal oona oo istaagahay male dangan la kuley shabeelahaas shabeelahaas danta la kuleyna mal ku deeraw dhib walan hayna la kororsadaw mal ku mal ku helaw shabeelaha dada leh dada degan dadkii degan lahaade iyo ka noolade lankii walaal la degan walaalnimaan ka noolade beertiisa falade gurigiisa dhisade reerkiisa ka noolade laakiin wal intaas ku basan lankii ku damacsan inay shabeelaha hoos ku dhiyaan marna ma suurogalaas ay ka taagnay arrintaas maagle dhibaato badan jeysade maagle alakugo suubiye maaglay xantidiisanka bahabaas maaglay ilmooshonka dhamadaayan moyena suuragalma naqdaas deegaanadaas gayga shabeellaha hoose dadkii lahaayo jari yallade dadkii deganaada jariya deganaada marka may balena dawlad walku qabatoy eed eed maynka adkeena walku qabatoy kujiifta walku qabatoy lena intii goori goor eta dhibaato badan meelaha ku socota mar badana dhibaatadaasi iska daynay inay la xaliyo dadna mayba iska daynay inay basiinka shubaan unuun inay biyo ka shubna fadaan dadna in basiinka shubaa fadaayan dadka basiinka shubaayo ow iska da isku dhaafeen arrintaas dhibaatasi inku koyasa dhibaati dadku inku koyasa shacabka walmi oo dan emiinka jarto kan on meele inay isu haddaha ka guura fadaawna dan hata dan miinka ka jarto qaaba jar soomaali inis dhahgalaaso inis la degaas qaabkaas raadiyen mooyana xoog iyo qori iyo noy dawladaha kaalmaysidee suuragalma naqdaasoo leenan haddii odayaalka dhaqankeena waayahay kaas wali bahayay afhayeenka golaha malaaqyada ee koonfur galbeed soomaaliya malaaq deerow yacquub sheekh oo idaacadda warsan waraysi lagu heladahay iyada maasanta malaaq adigaa mudan